magaalada hargeysa waxaa maanta lagaga dhawaaqay urur siyaasadeedka waaberi kaasi oo uu ku dhawaaqay wasiirka hore gaadiidka cabdirasaaq ibraahim atash haddaba wariyaha v o eda ee hargeysa khadar maxamed cakule ayaa ka wareystay guddoomiyaarintani ka wareystay guddoomiyaha kumeel gaarka ah cabdirasaaq atash
khadaroo waxaa igu dhaliyey marka ugu horeysa ka muwaadin ahaan reer somalilan ahaan muddo badan oo aan joogay dalkan oo aan gaar ahaan magaalada caasimadda ee hargeysa waxaa xoqayay oo aan dareemayay inay jirto dhinaansho siyaasadeed iyo dhammaystir la-aan xagga asxaabta qaranka iyo haykalka guud ee siyaasadee dalka taas ayaana igu dhalisay mar haddii aan siyaasaddii dib ugu soo noqday inaan ka midho dhaliyo ilaa iyo halka ugu dambaysa tanaad gacanta ku hayso wasiir baad ahayd tan kale waa gacan uur ku jirta marka se isugu doorsata wasiir
waad mahadsantahay khadar horta marka ugu horeysa waa run xilka wasiirnimadu waa xil qaran oo ah xilalka ugu sarreeya ee dalka ee dowladda dee xukuumadda markaa jirta ee dalka laga hago waxaa horta labayo toban sannadood ka hor baan noqday wasiir labayo tobankaa sanana wasiirkii aan noqday markii aan noqonayeyna waxbaa aan ku aqbalay markii aan ka tegayeyna waxbaan goostay inaan kaga tago tii baana labayo toban sannadood oo maanta ka dambeysay weli taagan marka horta marka koowaad igumay haynin waxa aan u socdo iyo meesha iyo ii muuqata igamay celinaynin inaan wasiirnimo keligeed aan ku ekaado laakiin mar walba waxaan lahaa fishin iyo aragti ka fog oo ay dabada ka riixayso baahida aan dareemaya ee dalka gaar ahaan gobollada aan ka soo jeedo ee gobollada bari ee dalka in ay jirto dhinaansho siyaasadeed kaas oo aan mar walba ku taamayay inaan buuxiyo somalilanna ay waxtar u noqoto ilaa halkee weeyaan rajadaadu haddaad eegtid urur baad maanta ku dhawaaqaysaa waa ordi doontaan hadhow xusbiyaa la rabaa inay soo baxaan oo saddexa se dastuur ku qorayo khadarow marka ugu horeysa timeka iyo taariikhda ayaa wax qora waxaan rajaynayaa in ay tahay xilligii ugu habboonaa ee kow ay somalilan heli lahayd xisbiyo dhammaystiran labo rajada shacabka iyo bisaylka mujtamaca reer somalilan ee aan hadda ku dhex noolahay ee aan ogahay ayaa ah mid aad iyo aad iyo aad iigu dhiirigelinaya in aan halka aan u socdo iyo aragtida siyaasadeed aan ka midha dhaliyo marka rajadaydu aad iyo laxaad bay u sarraysaa bulshadana aad iyo aad baan ugu qanacsanahay inay bisaylka aan doonaynay ay gaadheen ayna tahay xilligii saxda ahaa hadday tahay bulshada aan ka soo jeeday ee gobollada bariga hadday tahay mujtamaca kale reer somalilanba waxaan isleeyahay waxaa la gaadhay xilli ay bulshadan u bislaatay inay hesho qarannimo iyo dowladnimo taam ah oo miisaaman taas weeyaana mid aan higsanaya haddii lahayd iminka waxaad samaynaysaan xafladdii ku dhawaaqidda ururka waa tan hargeysa ka socota bal waxaad ka warantaa ma hargeysa ma munaasabaddan ugu tala gashan mise somalilan dhaba ka abaabushay khadarow dhammaan jamhuuriyadda somalilan goboladeeda caasimadaha lixda gobol ee dalkan ugu waaweyn waxaa maanta si isku mida isku xilli ka bilaabantay xafladda shaacinta iyo taageerada ururkan aanu maanta dhisayno marka dhammaan mujtamaca reer somalilan ee sida baaxadda le maanta u muujinaya dareenka iyo rabitaanka ay ku cabirayaan sida ay xiisa ugu qabaan in dib loo miisaamo dib loo milicsado siyaasaddii guud ee haykalka xisbiyada aad iyo aad baan halkan hawada waxaan uga marinayaa salaan iyo mahadnaq aan u jeedinaya dhammaan taageerayaasha ururka noqon doona insha allah xisbiga ka mid noqon doona xisbiyada qaranka una tartami doona marka lixda gobol isku sibay uga socotaa xafladdu maanta dad kumanaan kun oo qof gaadhaya ayaana maanta isugu soo baxaya taageerada ururka cabdirasaaq wasiir buu ahaa madaxweyne biixio hadda madaxweynaha waddanka abaa dhawarka ka riixaya isaga iyo ururkiisaba siaad u aragtaa rayga
horta khadarow marka ugu horeysa anigu bishii koowaad ee sanadkii hadda tegey ayaa la ii magacaabay jagada wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxaa taa ka horeysay waxaan anigu isu taagay sbiikarka baarlamankii hadda inoo soo baxay sanadkaa tegay dabayaaqadiisii waxaan aan isu taagay oo aan anoo xisbiga kulmiye ka dhex tartamayay aan damcay inaan u tartamo kursiga guddoomiyaha baarlamanka ee dalka taasna markii dambe waxaan u baneeyey oo uga tanaasulay inuu ku tartamo xildhibaan yaasiin faratoon oo aan isku deegaan ka soo jeedno oo da ahaanna iga weynaa nin aqoon-yahanana ah madaxweyne biixi oo hadda dhawarka ka riixaya isaga iyo ururkiisaba taa inuu dabada ka riixayo horta marka koowaad n dee anigu waxaan u socdaa waa urur siyaasadeed aan rabo inuu xisbi noqdo urur siyaasadeedka xisbiga noqonayaana madaxweynuhu wuxuu u yahay hogaamiye oo guddoomiye ka yahay xisbiga talada haya ee kulmiye aniguna waxaan u socdaa inaan xisbi noqdo taas markaa isma waafaqayso madaxweyne aan rabo inaan la tartamo beri isagu sida uu ii dhisayo jawaabta mujtamacaan u celinaya
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq ibraahim ataash oo ah guddoomiyaha kumeegaarka ah ee urur siyaasadeedka maanta looga dhawaaqay magaalada hargeysa halkaad kala socotayna waa laanta af soomaaliga v o a